إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبطل منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوتي في العقيدة waxaan intii rabbayna karsiyo ka odhan doonaa masaladaasi ku saabsan تطهير النفس وتزكيتها أو تزكية الأنفس نفط إن لا طاهريه ولا زكيه النفس waxaan marka kan ujeednaa alquwa almudrika almukhtaara yani fi luga nafsigu ama shareecada wuu ku soo arooraa iyadoo qofka bini aadamka o dhan loo jeedo oo fi anfusikuma falaa tubsiruun waa soo aroora iyadoo xataa dhiigga looga jeedo oo kuwii fuqahada odhan jiray maa lahu nafsun saa'ila waa soo aroora iyadoo ruux qura loo jeedo waxaynu uga jeednaa halkan markaanu tilmaamayno quwada ama awoodda qofka bini aadamkii wax ku dareemo ee wax ku doorto ee khayrka iyo sharka kala doorata ee samaha iyo xumaanta kala raacda ee isbedbedelka badan leh waxaa aada u cajiiba waktiyadan dambe basharku bukaanada qaarkood aada buu u arkaa gaar ahaan bukaanada jidhka ku dhaca sidaa awgeed baa mujtamacaadkan dambe ee ilaahay ka fogaaday waxay daryeelka ugu badan siiyaan jidhka jidhka daryeelka ay siinayaan wuu xad dhaafaa iyadoo aan laga fekerin qaybo ka muhiimsan jidhka oo nafta bini aadamka leedahay jidhka aad baa looga fekeraa oo hadduu xanuunsado dhakhtar baa la geeyaa waa la daweeyaa oo hadduu gaajoodo hudheeladaa lagula degdegaa cunaa la siiyaa oo hadduu haraado waa loo waraabiyaa oo hadduu qaboobo koodhar baa loo xidhaayo mustayaal baa loo ibiyaayo waa la diiriyaa oo hadduu kululaado waa la qaboojiyaa mukayafaat iyo waxbaa loo dhigaa oo noloshoo dhan waxaa loo fakeraa jidhkan sidii loo hagaajin lahaa waxaad kaloo moodaa jidhka caynkaa qiimaha intaa leeg la siiyey qaybo ka muhiimsan oo nafta bini aadamka ay leedahay inaan muhiimad intaa leega la siinin qayba aynu leenahay inaad janno gasha iyo inaad naar gasha iyaga ayay ku xidhan tahay qayba aynu tilmaamayno inaad wanaagsanaato iyo inaad xumaato iyaga ayay ku xidhan tahay qaybo nafta bini aadamka kamid a aynu leenahay masiirkaaga iyagaa ku taxakuma iyaga muhiimadba lama siiyo sidaa ugeed buu nabigu salawaatu llahi wasalaamu aleyh isagoo arrintan inagu boorinayo wuxuu lahaa in allaha laa yandur ila suwarikum walaa ila ajzaamikum ilaahay ma fiiriyo oo ma eego oo qiimo agtiisa uguma fadhido suuradda suuradaha nabiga siiyey inaad madowdiyo inaad cas tahay inaad qurux badantiyo inaad foolka tahay inaad gaabantiyo inaad dheer tahay suuradda aad leedahay walaa ilaa ajsaamikum iyo xooggiinu inta uu leegyahay tamartiinu iyo feedho burnidiinu intay leeg tahay muruqiinu siduu yahay cujuul bini aadama inaad tihiin dibidan yaryara dadku rabeeyo waa dibi noocan muruquun inta la dhiso la dhiso qof yaroo dibiga leegu madarkaysa una muruq waliba ka dibiga aanu ka yarayn laakiin khawaa nafsi uu ku jiro noocaa tihiin ilaahay ma eega sida tani baa layidhi walakin nebigu wuxuu leeyahy salawaatu llahi wasalaamu alayh walakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum waxaa la eegaa subxaana watacaala qalbiyadiina alquwa almudrika iyo camalka kasoo fulaya siduu yahay acmaasha kasoo fulaysa sida ay tahay waktiyadan dambe aadka dadku uu sii durkee gaalo lagu dayday noloshoo dhamme waxay ku salaysan tahay jidhkan uun sida loo dhalaaliyo iyo marada la saarayo wax allaaliya waxaa iclaan t v ka socda ee saabuun leh shambo leh cream leh kan lehe kan leh kan leh wuxuu ka waramayaa mid jidhka jilciye iyo mid khafiifiye mid nadiifiye iyo mid caseeye iyo mid madoobeye iyo mid kalareeye mid nooc kale ka dhiga waxa la wado oo dhami waa jidhkan iyo maradu qaadan lahaa iyo siduu u dhalaali lahaa ama noocu u ekaan lahaa iyadoo ilaahay qur-aanka ku tilmaamayo qaar fedho buuran oo aanan la arti qiima ku lahayn waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum ba ilaah yidhi wain yaquluu tasmac liqawlihim kaanahum khushubu musanada hadday hadlaan ba ilaha yidhi waidaa ra'aytum tucjibuka ajsaamuhum munaafiqiin baa ilahay ka warramayo waxaa la yidhi haddaad eegto xoogooda iyo siday u qurux badan yihiin waad la cajab gelaysaa baa la yidhi subxaana watacaala wain yaquluu tasmac liqawlihim kaanahum khushibu musanad hadday se warramaan baa la yidhi oo cama fi lqalb wixii nafta ku jira ay tacbiiriyaan waxaad moodaaba ilaha yidhi qoryo meel lagu tiiriyey qorigu hadduu geedkiisa yay waxtar buu leeyahy haddii la gooyo wax lagu dhiso waxtar buu leeyahy haddii laakiin geednimadana laga jaro oo la gooyo asaan waxba lagu dhisine meel layskaga tiiriyo manfacba ma leh manfac ma leh yani labada goor manfac buu yeelan lahaa hadduu geedkiisa iyo manfac buu yeelan lahaa oo in la hadsaday iyo in la midho laga cunayo in wuxuun manfac buu soo kordhin lahaa haddii inta la gooyo wax lagu dhisto wax lagu qabsadana manfac buu yeelan lahaa laakin ilahay kuwan wuxuu yihi kaanahum khushubu musanada yaxsabuuna kula sayxatin calayhim hum lcaduwu faxdarhum qaatalahum allahu anaa yufakuun idan waxaa aada loo buunbuuniyey waxaan buunbuunis u baahnayn sida awgeed baa ilaahay subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya in alla ina abuuray oo inaga yeelay wajacalnaakum shucuuba waqaba'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi asqaakum miisaanku inuu wax kala yahay miisaanku ciddaad ka dhalatay iyo ciddaad u eg tahay iyo xooggaad leedahay iyo abtarsiinkaad leedahay inaanu ahayn si awgeed baa waxaa la yidhahdaa cabdillahi ibnu mascuud nin saxaabiya oo saxaabadii waaweyneyd kamid ah ayuu ahaa xagga tamarta laakiin nin aada u tamar yar buu ahaa baa la yidhahdaa nin aada u mijo dhuudhuuba buu ahaa dabeetana maalin baa cabdillaho dabayliyaro helheylaysay qola saxaabi akeere way qosqosleen mijihiisi iyo wax inta la arkay ayaa la qosqoslay markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu llahi wasalaamu calayh atacjabuuna min diqati saaqiyi bni mascuud ma waxaa ka yaabantihiin dhudhuma dhuudhuubnida cabdillahi ibni mascuud miyaa la yaabteen buu nebigu ku yidhi wladii nafsu muxamadin biyadi lahuma fi lmiisaani cinda allahi asqalu min jabali uxud ilaaha nebi maxamed naftiisu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye labadaa dhudhune aa arkaysaan miisaanka qiyaamaha marka la saaro duurta uxud ka culays weyn buu nebigu yihi labadaa dhudhune hadda idinla fiiqfiiqan ee mawdicu daxki idinka idina meel lagu qosolo idinla agtiina ka ahay miisaanka qiyaamaha haddii la saara buu nebigu leeyahy salawaatu llahi wasalaamu calayh buurta uxud ka xoog badan idan waxaynu u baahanay inaynu in badan eegno meesha u baahan eegis sidaa awgeed ayaa waxaan leenahay dadku maanta qofka jidhkiisu dhinto way u ooyaan hebel waa dhinta ama waa xumaaday ama nafti baa haysata ama ninkii hebela waa isbedelay waa loo ooyaa laakiin ninka ruuxdii ama naftii ama qalbigii ku jiray uu madoobaadee dhinto cidiba ma oga wallahi waa shaqaystaa waa xoogsada waa nin digdiglo halkan ordaya baa laleeyahay isaga qiimo badan looma arko laakiin maydka maydka nool baa ugu daran ka naftuna ku jirtay haddana maydka aan tifsiiska ahayn taas baa mayd ugu foolka waxaan leenahay waxaynu u baahanay inaynu naftan daahir yeelno inaynu naftan nadiifino oo ka nadiifino uskaga dhammaantii uskaga gaalnima ugu weyn inama almushrikuuna najas baa ilahay yidhi uskaga gaalnimadaa ugu weyn macaasidaa ku xigta waxaasoo dhan in laga nadiifiyo in la daahir yeelo in dunuubtii iyo macaasidii iyo xumaa naftani siday u go-aansan lahayd inay ka tagtay in loo tarengareeyo in la baro siday u daahirsami lahayd maxaad u malaynaysaa maalinta dadku uro haddaad urto maanta haddaad mujtamaca dhexdiisa urto waad khajilaysaa saankaa maaha hadaad meel soo fadhiisato qof waliba dadku ay hoosta kaa wada eegaan oo la yidhahdo ninkan dhidud qurmuun muxuu meesha ka soo doonay ooga ay kaa muuqato fool xuma ahi adna waad khajilaysaa dadkao dhammina wuu ku kahanaya laakiin mar baa jirta urtu taa ka kulushahay walidalik ayaa moxamed ibn lwaasic caalimkii la odhan jiray muslimka ahaa oo taabiciintii waaweynaa ka mid ah rag weye zayn lqura la odhan jiray ahaa ayaa wuxuu yidhi maxamed ibn lwaasic waa nin taabici oo aada u weyn waa raggii runtii muslimiintu ku dhaadan jirtay waa nin caabida bale waxaa la yidhahdaa maalintii kabul la furanayey ayuu qutaybata bnu muslim ninkii kabul furanaya wuxuu yidhi war maxamed ibn lwaasic i raadiye me xagguu jiraa laba riwaayadood baa soo arro kolna waxay dhahdeen masaajidka isagoo ilaahay baryaanu aragnay qolna waxay leeyihin ciidanka maymanadiisaanu ku aragnay isagoo farta kurtaagay oo ilaahay baraya farta ama gacanta buu yidhi maxamed ibn lwaasic ayaan kumaankum ciidan agteeda lagaga jecelya yani raggan in maxamed ibn lwaasic ku jiro haddana ilaahay baryaya ayaan ciidamo aada u tiro badan laka jeclahay buu leeyahy raggii ilaahay ku xidhnaa buu ahaa ninkuu lahaa xasan ilbasri huwa zayn lqura ayuu ku sheegayay maxamed ibn lwaasic baa wuxuu odhan jiray ba layidhi law kana lidunuubi raa'ixa ma istaaaca axadu an yujaalisani dembigu buu yidhi hadduu ur yeelan lahaa qofku inta uu dambaabo hadduu uri lahaa buu yidhi majliskayga cidibo ma fadhiisan karteen meesha aan fadhiyo cidibo ma fadhiisan karteen buu ley hadii qof waliba uri lahaa inta uu dambaabo waktigan aynu halka joogno ilaahay baa asturay ilaahay baa ina qariyo asturay intayna meesha fadhida maynan wada fadhihi karneen haddii nin waliba inta macaasiyo dembiyo qurunku soo sameeyey korkiisa ay ka uri lahayd cidiba may wada fadhiisateen laakiin maxaad umalaynaysaa maalinta dadba uri doono urtaadu waxay bilaabaysaa marka naftu kaa baxdo walidalik baa xadiidkii imaamu axmed werinayay muxuu tilmaamayey malaa'igta ayaa timaada dabeetana malakulmood markuu nafta qabtaabuu u dhiiba hadday naf wanaagsan ahayd intay xanuuq iyo wax mariyaan wax udgoon oo kafan lagu xidhaabaa naftiisa la qaadaa dabeetana samaday lasii koraan malaa'igta cid kastoo ay lasii agmaraabo waxay dhahdaan man haadihi aruuxi ayiba war naftan fiicani waa kuma markaasaa la yidhaha wa fulan ibnu fulan way waa naf carfaysa oo udgoon oo malaa'igtu ay ka yaaban tahay haddaad nooca kala tahayna kuwa ku qaadaya kugu dhibmuta markuu malakulmoodku ka soo jiido jidhka kuwa loo dhiibay qaadaya ku dhibmuta ciddii kastee lala agmaraaba waxay dhahan war beliya baaskan qurmuunee sidataan muxuu ahaa man haadihi aruuxi alkhabiita tan baase asidaan maxay ahayd bay idhaahdaan markaasaa la yidhahda waa fulan ibnu fulan idan waad uri doontaa weliba waxaad uri doontaa biqadri macsiyatik aw biqadri taqwaak intaad ilaahay ka baqatay subxaanahu watacaala amase intaad ilaahay caasiday ayaad uri doontaa markaasaa weliba waxa lagu keeni doonaa maxshar iska dhan oo halkan foolxumadaada iyo intaadan toban qof ama labaatan qof inay ku aragta abaa kula weyn ee yawma idin tucraduuna laa takfaa minkum khaafiya meel yawma yaquumu lashhaad bashar oo dhami aadam laga soo bilaabay ilaa kii u dambeeyey meeluu taagay inta lagu soo taago ayaad adigoo macquurmuunkaagiiya uri doontaa sidaa awgeed waxaa habboon inaynu naftan u dadaalno sidaynu u daahir yeeli lahayd inaynu sharka ka reebno inaynu wanaagga ku train garayno nolosha wax walba waa training wax kastoo aad trainid u qaadataa waa trainid u noqotaa way kuu fudud yihiin hadhow inaad qabato maanta inaad gaadi kaxaysaa adigoo aan weligaa gaadi kaxayn ma fududa haddaad tidhahdo waa bahalka soo wadada un lama mariyo bahalka yar nacaynkaa laguma yidhaahdo balaa nacabun baa lagu daataabtaa maxaad kale ka qabataan keena waan kaxaynaya haddaad tidhaahdo intaad kaxayn karaysaa yacni kollayba gaadhigaa uhoreeya wuu baaba-aya ka labaad waxaa lakaasiyaba derbi ku dhufata kan jiidha meeshan geysa waa you are not training laguma tababarin laakiin haddaad in yar tababarato maskaxdaada focusing bay samaynaysaa waxa ka dambeeya waxa ka horeeya waxa areeraa maraya oo dhan bay mar qura lawada soconaysaa gacmahaagu way train garoobayaan adig iyo gacantaadu way wada soconayaan oo kleshka iyo gacanta iyo adigkaa isku sibay wada dhaqdhaqaaqayaan mar kastoo reflex section aada yaro naxda ama wax qoonsatay labada adinba mar bay wada dhaqaaqayaan oo kleshkiiyo brega wada qabaan yani waa train garowday therefore awaamir bay maskaxdaadu bixinaysaa aanay ka fekerin markan waad u fekeraysaa marka aada garanaynin oo xaggaa usii socday waa xaggaad qabataa baad cabaar baad fekeraysa intaad fekerayso meesha ba gaadhaya laakiin markaad train garaysantay maskaxdu uma baahna inay ufakerto war maxaad qabataa ee automatically as a reflex section iyadaa iswadaysa oo meeshii lagu dhegi jiray adigoon ogeynun baad ku dhegaysaa uma baahnid markaa inaad ka fekerto soo jeedo tidhaahdo marka geerka la gelinayo matuugan geliya sal mise triga ma fekeraysid gacantu baad ka wadwada una caynkan ubaad leeleeday maad fekeraysid waayo you are training waa lagu train gareeyey mar haddaad shay training u noqotana maskaxdu logaritmkeeda si rasmiya ugu samaysmaa dabeetana marka wixii loo baahday uu iska soo fulaa iyadoon looga baahnayn inay ka fekerto idan nafta bini aadamkii waxay u baahan tahay in la train gareeyo oo lagu train gareeyo siday u nadiifoobi lahayd inaad tababartid oo ku tababartid khayrka tababartid oo ku tababartid sharka saaad uga controli lahayd oo uga qaban lahayd uga xejin lahayd waxay u baahan tahay markaa wasaail sida awgeed buu nabigu salawaatu llahi wasalaamu alayh markuu khudbadaynayo khudbat lxaaji buu akri jiray khudbat lxaaji waataynu akrinay waxyaabuhu nebigu ilahay ka magan gelaya maxaa kamid ahaa wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayiaati acmaalina khudbadiisu nabigu bilaabaga ah ayay ugu jirtay ilaahayna waxaan ka magan gelayaa naftan sharkeeda iyo xumayaasheeda ay samaynaysa buu ilahay kasii magan gelayay subxaana watacaala idan nafta bini aadamki waxay u baahan tahay inay ilaahay ku tiirsanaato inaad xasuusnaato nafta tan iyo legdankeeda inaad u baahan tahay inaad isdahiriso nafta in la traingareeyo la dahiraa waa shaqooyinka ambiyadaba loo soo diro u fiirsa qur-aanka qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya dhowr shay oo laleeyahay waa shaqada ugu weyne nebiyadu qabtaan kama arsalna fiikum rasuula minkum yatluu calaykum aayaatina wayuzakiikum wayucallimukum alkitaaba walxikma wayucallimukum ma lam takunuu taclamuun wa fii aaya ukhra laqad mana allahu cala almu'miniina id bacata fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatih wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وفي آية أخرى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذه الآيات إلهي وقلت الماما يا وظيفة الرسل شقد الرسول الله صادرة كو وتلاوى عليه يتلو عليهم آياته أي البلاغ المبين إنه دكا جارسيه كلمة التوحيد إنه كدل أخريه آيات الله سبحانه وتعالى قوة كونية قوة وحيية آيات ضبط تصير وحكى الله شيء ويعلمهم الكتاب والحكمة العلم علم الكتاب والحكمة أو الكتاب والسنة إنه دكا وأقام بره وأقانتي هنونك جدك نولالات افتيمين هسين وبره waxaa kaloo rususha ka mida baa la yidhi shaqadooda wayuzakiihim inuu taskiyeeyo ataskiya fi luga waa annamaa wاطahaara wاlbaraka bay yidhahdaan kelimatu taskiya af carabiga waxay ku tahay waa kobcin iyo nadiifin iyo barakayn wayuzakiikum baa la leeyahy markaa inuu idinka idin kobciyo oo nafta bini aadamka ahi waxay la mid tahay marka wax loo tarayn garaynayo sida markaad yar tahay gacantaa lagu qabtaa adinkaa lagu toosiyaa ha kufin ha jabin ha dhicin baa lagu idhaahdaa kullu dalik waxaa lagu tarayn garaynaya inaad socon karto in laguu tarayn gareeya baad ubaahan tahay ariiqa xaqaa inaad marto in laguu tarayn gareeya baad ubaahan tahay ariiqa sharka ina lagaa awdo idan waxaa la yidhi wayuzakiikum wayuzakiihim waxaa alla uu soo diray rususha ataskiya inay samayso tahiir ilanfus nafta inay daahir yeesho xumaha inay nafta ka daahir yeesho sidaa ogeed baa nabiyullaahi ibraahim calayhi asalaam ilaahay markuu baryayey wuxuu lahaa rabbanaa wabcad fiihim rasuula rasuula minhum yatluu calayhim aayaatik wayucallimuhum alkitaaba walxikma wayuzakiihim inaka anta alcaziizu alxakiim ilaahayow buu lahaa ummadayda duriyadayda rasuul iyaga kamida ka soo saar oo maxay qabta ku akriya ilaahay aayaadkiisa kitaabka iyo sunnada bara wayuzakiihim ahira taskiyeeyo oo ahira si awgeed buu nabigu salawaatu llahi wasalaamu alayhi wuxuu tilmaamay xadiiskii imaam albuhaari fi ladab lmufrad uu ku aroorinayey axmed iyo xaakimana soo saareen culamo badan inay bimajmuuci turuqi ay ku saxiixinayaan kalxaafid ibn cabdilbar inamaa bucidtu liutamima makarim alakhlaaq aw liutamima saalix alakhlaaq nebigu wuxuu yihi salawaatu llahi wasalaamu alayh waxaaba laisoo diray aniga inaan dhameeyo dhaqanka fiican inaan dhamaystiro yacni basharku markasta uu gaaloobo macnaheedu ma wada noqdo inuu dhaqanka dhammaantii ka wada guuro ee waxba xumaada waxna wuu sii hahayaa uun ambiyadii hore iyo dadkii saalixiinta hore wixii ay ka tageena nebigu wuxuu leeyay waxaan rabaa ma fitrada qof baa weli fitradiisuba iska saliimto aan shayaaiintu aada ugu badanin waxaa la isoo diray buu nebigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inaan dhammaystiro dhaqanka kiisa wanaagsan waxaynu u baahannahay inaynu masaa'il aada uga fakerno masaladani masale fudud maaha waa masale ama janno ku geynaysa ama naar ku geynaysa waa masale ilaahay qur-aanka dhaartay oo mufasiriinta qaarkood ay tilmaamayaan dhowr iyo toban jeer dhaartaasi weeyaan mufasiriinta kuwa ugu yarina ay leeyihiin toddoba jeer weeyaan washams wa duxaaha waalqamari ida talaaha waalnahaari ida jallaaha walleyli إda yshaha والsmاء وma banaha والأrض وma طaxaaha ونfsi وma sawاha فأlhmha فجurha وتaqwاha qad أflaxa man زakاha وqad khاaba man dasaaha ilahay waa dhaarta toddoba aayadood kowniya alla ku dhaarta haddii qof run sheegi jiray marka horeba oo uga qaateena warkuu sheego weliyo bilana u raaciya maxaad umalaynaysa yani waa inaad u dareentid weeyaan warkani war culuso aada fudaysatay inaanay ahayn inaad degta si wanaagsan ugelisid markii horeba ninka warkiisa waad rumaysanayso run baad uhaysatay laakiin hadduu dhaarto macnaheedu waxa weeyaan inuu ku muujinayo war run qura ha iga qaadana run khatara u qaado hadduu rabu samaawaati waalardi dhaartay ilaahay baa dhaaranaya oo aan mar ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn oo afar ahayn oo shan ahayn ee toddoba jeer dhaaranaya mufasiriinta qaarkood say tilmaamayeenna koob iyo toban jeer dhaaranaya haddaad washamsi iyo waduxaha laba ka kala dhigtid oo aad si awadid ilaahay baa cadceed ku dhaartay iyo barqinkeeda ku dhaartay dayaxa iyo daba socodkiisa cadceedda daba socdo maalin iyo faydanteeda والشمس وضحاها والقمر إdا تلاha والنهاaر إdا جلاha ilahay markuu saa usoo dhaarto سubحaanaه وataعaaلى dhaartan maxaa gebagebo u ah waxaa gebagebo u ah qad أflaxa y laqad أflaxa laam الmuwaطaأa lilqasm waa laga tuuray baa la yidhahdaa markii ay dheeraatay qasm ay laqad أflaxa man زakaaha waa liibaanay baa ilaahay leeyahy subxaana watacaala kii naftiisa ahiray ama kii alle uu naftiisa ahiray bifadli illahi unbay ku ahiran tahay naftii la aahir yeelay ee la nadiifiyey waa liibaantay baa ilaahay leeyahy waqad khaaba man dasaaha waa hoogay ba alla leeyahy subxaana watacaala naftii la aasay ee aan la nadiifinin ee aan la ahirinin waa hoogtay idan masaladu masale fudud maaha waa masale ku salaysan in la hoogo iyo in la liibaano waxaan leenahay rususha waxaa loo soo diray nafaha kibray oo qooqay inay islaaxiyaan oo hagaajiyaan oo tahiraan inay xaqa tusiyaan bacda dacwati tawxiid laa ilaha ila allah markay yidhaahdaan kadib muxuu ku lahaa nebi muuse fircawn hal laka ila an tazakkaa wahdiyaka ilaa rabbika fataksha waa fircano hal laka ila an tazaka war ma kuu sugantay inaad naftaada daahir yeesho inaad isfiicinaysiiso waahdiyaka ilaa rabbik waan ilaahayna kugu hanuuniyo subxaana watacaala oo dabeetana fatakshaada la kacabsatid tan ma kuu cuntantaa waxay leedahay nafta daahirnimadeedu waa mas'ale aada u muhima waa mas'alo aynu leenahay jannada boosaska sare iyadaa lagu galaa ilahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyahy waman yaatihi mu'mina qad camila aصaalixaat faulaa'ika lahum adarajaat اlculaa jannaatu cadnin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha wadalika jazaau man tazakkaa ilahay baa wuxuu leeyay subxaanah watacaala qiyaamaha ninka yimaada isagoo iimaan ku sugan camal wanaagsanna soo sameeyey kuwaasi boodkay gelayaan jannada meel saray ka gelayaan jannada nagaadigaa bay gelayaan janno hoosteeda webiyaal dareerayaan bay tegayaan waa meel ay ku waarayaan ilahay muxuu leeyahy markaa wadalika jazaau man tazakaa kaasi baa la yidhi subxaana watacaala waa abaalmarkii ciddii naftiisa dahirtay ee hagaajisay abaalmarkeedii weeyaan naftayna daahir yeesha markaa ma fududa waxay u baahan tahay macuunat araxmaan ilahay inaad u kaalmaysato inaad ilaahay ku tiirsato aad u baahan tahay oo ad ilaahay weydiisato inuu tan dhexdaada ku jirto uu kaaga gargaaro dariiqa san inay marto inuu alle kuugu gargaaro waayo nafs qur-aanku mar wuxuu ku sheegaya inay tahay alamaara bisu ina nafsa laamaaratun bisu naftu baa la yidhi laamaaratun waa mid amrid badan laamiratun lama odhan laamaaratun bisu baa la yidhi waa mid xumaha faris badan way kugu soo hadday markuna intay kufartuun markaa amadiidama yeela ay kaa hadhayso waxa may ahaatee shahwaadkeeda iyo hawadeeda iyo waxay doonayso iyo meesha ay rabtaa waa habeen iyo maalinba waa joogta waa kugu soo celcelinaysaa xumaha waa fartaa baa la yidhi subxaana watacaala laakiin nafta caynkaasiya haddii la rabeeyo oo la kobciyo o dariiqa lagu xejiyo waa kori kartaa waxay gaadhi kartaa ta ilaahay leeyahy maxay laa uqsimu binnafsi allawaama waxaan ku dhaaranayaa baa la leeyahy subxaana watacaala annafsi allawaamata iscanaanata maxay isku canaanataa waxay idhahdaan khayrka way isku canaanataa badi bay leedahay mar kasta sawta lagu dhaafay khayr way isku canaananaysaa aakhirana dadka wanaagsani markuu jannada iyo waxa la helaya arko wuxuu idhahdaa dhinacasnimaa ku raacday meelihii aad iska fadfadhida iyo dhulkii aad joog joogtay ma waxaan shaqadan baad kororsan kari weyd wuxuu isku canaantaa wixii uu beerdareeye wakti ahaa iyo kan nafta wanaagsani markay xumaha samaysana way canaanataa oo ma ilaahay baad caasiday buu yidhaahdaa toobad iyo naftu dib bay isu canaanataa oo nadamku waa min shuruudi tawba inaad ka murugooto xumaha samaysay waa shardi ka midaba shuruudda tawbada idan heerkii hore xumafarka way kasoo kobacdo waxay iman kartaa annafs allawaama waxay culammadu yidhahdaa way kasii kori kartaa oo xaggay gaari kartaa annafs almutma'ina tuxasiloon iyadu khayrkunbaabay ku deganti sharka waa ka indhalaaday way korsay oo way dhaaftay yani waa naf ninkii lahaa uu baraqa ka jaray yani tamartan iyo kibirka iyo waxaasoo dhan wuu ilowsiiyey waa nafu ninkii lahaa isagu kooraysto faras ka dhigay ama iyadaa ximaar kaa dhiganaysa ay fuusho ama adaa faras aad fuusho ka dhiganaya waa labada midun inaad khayrka adigu ufuusho iyo dameer ay sharka ufuusho inaad noqoto waa midun idan annafs almuطmaina alaa bidikri illahi taطmainu lquluub waa nafs ilaahay ku xasishay oo alle xasiloonidiisa xuskiisa garatay sida daraaddeed ayuu nabi moxamed salawaatu llahi wasalaamu alayh ilahay wuxuu ka magan gelayay wanacuudu billahi min shuruuri anfusina ilaahw adigu nafta nooga gargaar buu lahaa sharkeeda ilaahw adaan kaa magan galay buu leeyahy nabiyullaahi yuusuf markay kusoo kartay muxuu lahaa naagtii markay heshay xagga iska dhalaalisay xagga iska dhalaalisay guriga uxidhatay boqorku qabay ee meesha sare joogtay ay halaakeysay khatarta gelisay muxuu nebi yuusuf nasbiday markii hore macaada allah buu istaagay markay haddana haweenka kale ugu sii yeedhatay ee kooxdu isugu timay faraha la isjarjaray ee inay tidhi lain lam lain lam yafcal maa aamuru layusjanan waxay tidhi anaa doonay fastactam waa i diiday laakiin ballan waxaan ku qaaday bay tihi waxa aan ka rabo haddaan u fulinin inaan xabsiga ku ridi doono ee dumarkii kale u markhaati furana yidhahdeen kane mid laga safraba maaha xagguu u cararay nebi yuusuf muxuu yidhi wuxuu u cararay ilaahay subxaana watacaala isagoo leh ilaahay xabsiga agteeda lagaga jacayl badayay waxay iigu yeedhayaan haddaanad adigu ii gargaarin oo ii hiilin asbu ilayhina waakun min aljaahiliin wain lam tasrif cani ilaw haddaanad kuwan adigu iga kaxayn buu leey o adigu iga weecinin asbu ilayhin waakun min aljaahiliin waa ku dhacaya waxa kanoo jaahiliintan ka mid noqonaya idan qofka mu'minka ahi wuxuu ku badbaadaa kow xuma markuu arko inuu ilaahay xasuusto inuu ilaahay tala saarto inuu ilaahay magan galo saa daraaddeed buu nebi moxamed salawaatu llahi wasalaamu calayh isagoo khudbadaynayo dad la hadlaya ayuu wuxuu leeyahy wanacuudu billahi min shuruuri anfusina naftu xataa iyadoo xaqa sheegaysay khatar tahay iyadoo xaqa sheegaysa ayaa isla weynay gashaa istidhaahdaa dadku waa masaakiintaa ku hor farfadhiyo una da adunbaa wax sheegaya guruur iyo kibir iyo cujbi galaa isla weynaya ay gashaa waxa uu sheegayo o dham ay khayr beelaan haddaanu ikhlaas qalbigiisa ku jirin haddaanu naftatan tirayn garaynin oo ilaahay ku xidhan subxaana wa tacaala walidalik buu nabi moxamed isagoo dad ukhudbadaynayo wuxuu leeyahy wanacuudu billahi min shuruuri anfusina ilaahay waxaan ka magan gelayaa naftan sharkeeda maxaa ka mid ahaa ducooyinkii nebiga salawaatu llahi wasalaamu calayh xadiidkii saxiixu muslim ku yaalay wuxuu nebigu laha maxay allahuma aati nafsi taqwaaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamawlaaha wuxuu ku ducaysanayay allahuma aati nafsi taqwaaha ilaahay ou naftayda alla kacabsigeeda adigu sii wazakiha ilaahu adigu dahir adigu nadiifi anta khayru man zakaaha ilaahw cid wax dahirto o wax nadiifisa adaa u khayr badan anta waliyuha wa mawlaaha ilaahu tan adaa gacanta ku haya adunbaa hogaamiyo maamula ilaahay oo adigu ii hagaaji buu leeyahy nafta idan naftu inay daahirsantaa waxay u baahan tahay inaad ilahay in badan u barido inaan cujub iyo gurur ku qaadan inaad sodhan nafta waad xakamayn karta war waa khatar idan ilaahay la kaasho inaad ilaahay aada ula kaashatid in ilaahay subxaana watacaala naftatan kula xakameeyo waana ka ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya walawlaa fadlu llahi calaykum waraxmatuh ma zakaa minkum min axadi abada walaakina allaha yuzakii man yashaa ilaahay baa wuxuu leeyahy walowlaa fadlu llahi waraxmatu dadow haddii lala'yahay ilaahay dheeraadkiisa iyo naxariistiisa haddii lala'yahay in ilaahay xaqa idin waafajiyo in isagu xaqaba idin soo dejiyey inuu rusul idin soo diro waayo raxmadiisa maxaa kamid a wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin hidaayada dhammaanteed baa naxariistiisiiya inuu xaqa ku waafajiyo bitawfiiqi ayaad xaqa ku waafaqaysaa haddii ilaahay kaalmadiisa iyo gargaarkiisa lala'yahay dheeraadkiisa iyo waxtarkiisa haddii lala'yahay baa ilahay yidhi maa zakaa minkum min axad mid idinka idinka midiba ma nadiifoobeen ba la yidhi cidiba idinkama daahirsateen ma zakaa minkum min axadi abada walaakina allaha yuzakii man yashaa ilaahay baa dahira ciduu doono idan dahaarati nafsi halka koowaada loo galaa waa ilaahay baryadiisa inaad ilaahay barido subxaana watacaala inuu tugta toose kugu kugu riixo inaad ilaahay barido inuu naftaada kula qabto naftu inay dahirsanto iyo waxyaaba ay ku dahirsanto waxyaabaha lagu garto waxaa kamid a wuxuu nabigu yihi salawaatu llahi wasalaamu alayh xadiidka imaamu abu daawuud uu warinayo ee sheekh ilalbanina uu saxiixu ljaamica kusoo aroorinayo ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان صدح qofkii sameeyey abuu nabigu yihi salawaatu اllahi وasalaamu عalayh wuxuu dhadhamiyey iimaanka dhadhankiisa iimaankuu dhadhamiyey saddexdu waa maxay waa man acbad allaha عaزa wajal waxdah lannahu laa ilaha illa huwa waa qofka alle keligii caabuda ee gaalnimo dhammaanteed meel iska dhiga aqbala inuu ilaahay ho hoggaansanaado waayo nafta waxa koowaade laga dahiraa waa qooq iyo kibirka waa ay diiddo dee addoon bay hayda addoonnimada ay diiddo oo isaga taagto hadday addoonnimo diiddo najaasadii koowaad baa gashay inama almushrikuuna najas waxay ahayd naftu inay ilaahay addoon u ahaato saa daraaddeed wuxuu nabigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh qofka ilaahay caabuda man cabada allaha caza wajalla waxda ee bixiye buu nabigu yihi waacطaa zakaata maalih طayibata biha nafsu fi kuli caamin ee bixiya xoolihiisa zakadeeda dhiiba sanad walba isagoo naftiisu ay raalli ka tahy yani xoolo jujub lagaga qaadiyo waxa aan ahayne arkaya inuu naftiisa ku tahirayo oo dhiiba ee aan bixinin buu nabigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ta gabowday ama ta liidata ama ta bugta ama ta xun ilaahay idinma weydiisan baa la yidhi xoolaha kuwa ugu fiicane idina de kuwa ugu liitaha dhiibina kuwa dhexdhexe dhiiba zakadii markaad bixinaysa wuxuu kaloo nabigu yihi wazakaa nafsah saddex shay buu xadiidkani tilmaamaya ka koowaad waa inaad cibaadada ogolaatiyo addoonnimo ka labaad waa inaad gacanta halkan ku xidhine aada xaggan u fidiso oo dhiibto oo zakaat iyo wixii kugu waajibiya sadaqaadka iyo khayrka aada baxsatid ka saddexaad wuxuu nabigu yihi salawaatu llahi wasalaamu calayh wazakaa nafsah naftiisana tahiray nin raggii meesha fadhiyaya baa wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow oo waa maxay nafta dahirkeedu maxaa lagu dahiraya yani naftan aad tiri waa la dahiraya waa sidee daahirkeedu wuxuu nabigu yidhi an yaclama ana allaha caza wajalla macahu xaysu kaan masalat almuraaqaba buu nabigu ku shaxay waa inuu qofku garto meel kastoo uu joogaba in alla subxaana wa tacaala uu daalacanayo haddaad taa garato macnaheedu waxay noqonaysaa in aada xishooto o ilaahay ka xishootid ood macsida iska ilaalisid ood xumaa ka fogaatid idan waxay leenahay taskiyadan inuu baahanay waa taqwa uun falaa tuzaku anfusakum huwa aclamu biman itaqa waa naftiina ha amaanina baa ilaahay yihi subxaana watacaala huwa aclamu biman itaqa ilahay isagaa og ka alle ka bacqaya ee ka cabsanaya qad aflaxa man tazakaa وذkra اسma رabih faصlى ilahay ba wuxuu leeyahy qad aflaxa man تزakى waxaa liibaanay man tazaka ay man taahar ninka naftiisa aahiriya oo wadakara isma rabbihi fasalla oo ilaahay subxaana watacaala magaciisa xusa oo tukada kaas baa liibaanay baa ilahay leeyahy subxaana watacaala naftu waxay ku daahirsantaa in xanuunadeeda iyo madmadowyada iyo guraacyada ay leedahay shahawaadkeeda xisiga iyo kuwa macnawigaaba in laga ilaaliyo waxaanaynu leenahay nafta ha laga daahiriya waa maxay waa in laga daahiriyaa gaalnimo shirki iyo kufr waa in laga daahiriyaa maxay nifaaq waa in laga daahiriyaa maxay istus iyo riyaa waa in laga daahiriyaa maxay cujub iyo guruur isla weyni iyo guruur ku qaada cujbigu waa ma waxaa laga yaabaa waxoogaa yaroo acmaala inaad samaysato saalixa laakiin ay kula buunbuunsanaato unaad tira wallahi ragga cidimo kaama horayso waxay ahayd inaad markaad dhamaysato ilaahay uga istaakfuralaysatid maxaa la yidhi salaada tukado marka salaada dhamaysa maxay dheh saddex jeer astaqfirullah astaqfirullah astaqfir kaanaha inaad cudur daaranayso salaadaadu siday u liidatay uma afiidu min xaytu afaada annaas waastaqfiru llah idan inaan cujub iyo guruurku gelin in nafta la daahiriyo maxay laga daahiriyo jaah iyo magacdoon xub ri'aasa walburuuz nafta bini aadamku inay muuqato way ku abuurantahy laakiin haddaad meel isleeda ku muuqo xagga cibaadada ilaahay ku muuqo wajcalnii lilmuttaqiina imaama kuwii saalixiinta markay ducaysanayeen maxay ku ducaysanayeen wajcalnii lilmuttaqiin ilaahu kuwa alle ka cabsada imaamiiga seeni masaladani tawaaduc uma baahna waxay u baahan tahay maxay ilaahu cibaadada xagga hore kuwa ka taagan iga dhig weeyaan inta mutaqiintaa ilaahu aimadooda igu dar laakiin waxaa loo baahanya inuu qofku naftiisa ka daahiro hunguriga kanay kursi iyo magac iyo maamuus ay raadinayso oo uu magaca iyo maamuuska xaggee ka raadiyo wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin inuu ka raadiyo aakhira iyo wanaag inuu ka raadiyo maxay nafta inuu ka tago xuduudi nafs nafta iyo waxay doonayso o dhan naftu hadday waida acjabatkum kasratukum falam tugni cankum shaya wa yawma xunaynin ba ilahay yidhi bal waxaa xasuusataan maalintii xunayn markay naftu idin yaabgelisay ba ilahay yidhi waxbaba idinka tari weyday waa saxaabadii nebiga kuwa caynka lagu leeyay waxaynu u baahanay markaa in nafta la daahir yeelo oo laga daahir yeelo adduunka iyo jacaylkiisa iyo waxa ku xidhan oo dhan shahwaatu nafsiga oo dhan naftan in aakhiro loo rabeeyo walidalik baa raggii ragga ahaa matala cabdillaahi ibnu muxayrid nin la odhan jiro caalima culamadii shaam deganaan jirtay caabidu shaam baa lagu tilmaamay inu ahaan jiray cabdillahi ibnu muxayrid baa waxaa la yidhi meel buu yimi waxbuu iibsaday ninkii wax ka iibsaday markay wax kala iibsadeen bay qola ku yidhahdeen war maad garanay ninkaad wax ka iibinayso kii wax iibinayay su yidhi may markaasa yidhahdeen war waa sheikii la odhan jiray cabdillahi ibnu mukhayri oo maxay u sheeg weyda cabdillaha xanaaqay markaa dadku maxay rabaan inay u sheegaan ninka kan inuu dee sheekh hebel iyo caalimkii reer shaame laga dambeeyey taa macnaheedu waa maxay dee gorgorta gawadaadkan ku yara adkaynin weeyaan inuu wax ka dhima bay doonayaan oo dee sheikha uu yaraa ninkani waa caalimkii dhammaay ay kaba dambeeyeen reer shaam laakiin sheikoodii wuu ka cadhooday wuxuu ku yidhi ya naas inama nashtari biamwaalina walaa nashtari bidiinina war miidan ogeyn buu yidhi inaan xoolahayga wax ku iibsanayo ee inaanan diinta wax ku iibsanaynin yani diintan aan rumaysnay ilahay baan wax kaga doonayaa buu leeya dadku in lacagta badh laygaga daayo uguma socdo diinta aakhiraan ku wadaa buu leeya war dadka xoolahaygaan wax kaga iibsanayaa buu leeya aniga ninowna waa sheekh hebel iyo baabka ayana isula imaneyn xoolaha si aa wax u kala iibsan jirteen un baynu wax u kala iibsanayna idan ninkan caalimka ee muslimka ahi darsi buu baraya dadka kan ah inaanu alla kacabsigiisa kan rabin in kursiga loogaga kaco alla kacabsigiisa kan inaanu ku rabin in wan loogu qalo alla kacabsigiisa kan inaanu ku rabin in tijaarada hoos loogu dhigo walidalik baa raggii saalixiinta ahaa maxaa kuwa fog u raadsan ibnu baas raxmat ullahi caleyhi dhawaan dhintay ayaa waxaa la yidhi nin muslimo lacag u dhiiba wuxuu ku yihi war dukaankaa tag oo masaajidkaa rooga kuga soo iibi oo ha ku odhanin buu yidhi ibnu baas ba isoo diray igu cararo meeshii buu tego waa roo garwoomi wacan karo intano waar sheekh ibn bas baa soo diray masaajid baa la rabaaye intaad siinaysaa buu ku yidhi qaad buu ku yidhi mar hadduu sheekhu ku soo diray wuu soo qaaday alaabta ibnu bas markaa uu ka xanaaqay wuxuu ku yidhi war miyaanan ku odhanin ha ku odhanin ibnu bas baa ii soo dirtay ha ku odhanine lacagta maxaan kuugu dhiibay wax kusoo iibisoo kumaan lahayn lacagtan qaad oo masaajidka alaab ugu soo iibi baan ku idhi ee hebel uta kumaan odhan oo ibnu bas baa masaajidka u doonaya alaabe soo dhigdhi kumaan lahayn yani maxay uga jeedaan dadkan saalixiintii waxay rabaan inay lacagtooda wax ku gataan may rabin wejigooda iyo magacooda inay hantihu ku helaan oo ay dhaqaalo ku qaataan saa daraaddeed ayuu wuxuu leeyahay cabdillaahi ibnu muxayrin innamaa nashtarii biamwaalina walaa nashtarii bidiinina idan qofka muslimkii wuxuu u baahan yahay naftiisa inuu ka ahiro min xub اljaah wاsulطaan wاshuhra intaba inuu ka aahir yeelo wuxuu u baahan yahay naftiisa inuu ka aahir yeelo xaasidnimo inuu ka aahir yeelo shuxiyo bakaylnimo inuu ka aahir yeelo adun jacayl inuu ka aahir yeelo maxay naftaadu waxay doontaba inaad iska raacdo ilahay muxuu qur-aanka ku leeyahy وأma man khaafa maqaama rabbi ونهى النفس عن الhوى فإن الجنة هي المأوى ilahay ba wuxuu leya وأma man خاafa مaqاama رabbi qofka ka cabsada ilaahay suurtaagiisa oo وanaha النفس عan الhawى naftiisana ka reebay hawadeediiy waxay iska doontay naftu waxay ku tidhahda haddaad raacdo maxaad noqonaysaa afara'ayta man اتakada ilaahhu hawaa وأضله الله على علم ilahay ba wuxuu leeyahy bal ka warama kii naftiisa ilaah ka dhigtay baa ilahay yii saaad ilah uga dhiganaysaa yani waa inay noqoto waxay ku amartaba inaad fuliso inaad iyadoo daba gasho war ka naftiisa ilaah ka dhigtay ka warama baa ilahay yihi وأضله الlahu عalى cilm waxa la rabay markaa mxuu ahaa وأma man خاafa مaqاma رabih ونhى النفس عan الhوى فإن الجنة هي المأوى ninka naftiisa ka reeba waxa iska doorayso oo dhan u taliya ee aan iyada taladeeda aqbalin waa kii saaxib اlburda albusiri busiri ninkii la odhan jiray gabayaaga ahaa ee burdaha lahaa burduhu waa gabay qayb fiican iyo qayb xunba leh soomaalidu malaa dadka bukaabay ku akrin jirtay waxba nin buu ka gabay kaba tare waa gabay une burduhu waa gabay soomaalidu ay akrihi jirtay gabaygaasi qaybo fiicanna wuu leeyahy qaybo xunna wuu leeyahay qaybo aan qurux badnayn oo guluwi ku jirana wuu leeyahay haddii daahirkiisa loo eego qaybo qurux badanna wuu leeyahay qaybihiisa quruxda badanle waxaa ka mid ah wanafsu kaifli in tuhmilhu shaba calaa xubi ridaaci wain tufti wain tu wain tuftimhu yanfatimi qaybihiisa quruxda le waxaa ka mid a wuxuu yihi naftu waa ilmo carruur oo kale un haddaad ilmo carruura naaska la iskaga sii daayo buu yidhi o iska jaqown isagu daaba ma yaqaano wuu wadi un laba jir saddex jir afar jir wuu iska wadi un buu leeyahy haddii laakiin laga jaro waa ka go-aa un buu leeyahy ilmaha marka naaska laga daynaya maxaa la sameeya isagoo weli isagu naaskii rabunba islaanta u diidaa laba saddex cashu ooyaayo kolba islaanta kusoo yara ag wareegaayo marka la eriyu iska tagaa waa soo noqdaa berri haddana yaro maacuudiyaayo isku dayaa laba saddex cashe marka la eriyo maalin afraadda waddu iska qaadaa maalin dambe naas ma doone dee dadkiisu dhinaca kaga bay kaga biira naftu buu leeyahay ninkan buusiri la yidhaahdaa waa ilmaha yare naaska laga jarayo waxaad u diida buu leeyahy laba saddex cashe way ku warwareegi haddaad se ma jirto tidhaahdo oo beri markay soo wareegto ma jirto aad tidhaahdo laba saddex cashun haddaad adkaysata buu leeyay marka dambe tubtay qaadaysaa u baahan mayso shaygaas balwad iyo wax kastaaba waa inta aad ka goynayso un inaad uhayso maxay subtida inaad intaa uhayso haddaad intaa ka adkaysato berrito waddada toosan bay qaadaysaa saa daraaddeed bu wuxuu lahaa buusiri gabaygiisaasi fasrif hawaaha waxaadiran tuwalliihi ina alhawaa maa tawallaa yusmi aw yasami ka fogow buu lahaa hawadeeda ka durki buu lahaa oo iska ilaali inaad iyada daba gasho aad madax ka dhigata buu sheegaya gabaygiisaasi qaybaha quruxda badan le waxaa ka mid ah وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهم نفس buu yidhi iyo shayطaanka war labadaba caasi buu yidhi oo xataa hadday kula taliyaan buu yidhi taladooda tohor talaha u qaadani tala nafta ka timi iyo shayطaan haddaad maqasho tuhum buu leeyahay taladooda idan ikhwati fi lcaqiida waxaynu leenahay waxaynu u baahan nahay inaynu naftan rabayno oo ku rabayno tawxiidka ilaahay subxaana watacaala tawxiidku waa maxay inay kibir oo dhan intay ka timaado qirato addoonnimo tawxiidku waa inaad aqbashid inaad ilahay addoonkii noqotid inaynu tababarro ku tababarro maxay alikhlaas inay jaah iyo magac iyo sultad iyo waxaan intay ka tagto acmaasha ay samaynaysa ilaahay ula niyooto iyo janno iyo maalinta aakhire inay wanaag ku hesho inaynu tababarro oo maxay ku tababarro asidq wa kunuu maca asaadiqiin inay run sheegto oo waxa ay rumaysantahay ka run sheegto oo aqwaasheeda ka run sheegto oo afcaasheeda iyo axwaasheeda o dhan ka run sheegto min almu'miniina rijaalu sadaquu maa caahadu allaha calayh waxay rumaysnaayeen bay ka run sheegeen kunuu maca asaadiqiin afkaad ka run sheegaysa inaad run sheegtid axwaashaada o dhan waxaynu u baahanay inaynu rabayno ku rabayno cala almaxaba walkhawfi waalraja inaynu rabayno ku rabayno cala alwaraci walsabri walmuraaqabati waltawba manaazilu saa'iriin bayna iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin inaynu ku rabayno oo halkaad shalay joogtay aanaad maanta joogin haddaad meel qura ku hayso haddaad naftaan matalan shanta salaadood iyo intaa ku hayso oo aad hore u wadi weydo berri dumbaad arkaysa iyadoo shantii iska soo geejinaysa o bar dayaacaysa lakin waxaa loo baahanya inay kor u socoto ha isku dayin weligaa inaad meel taagnaato haddaad meel taagan tahay nusuulkumaa bilaabmaya dibudhuxunbaad bilaabaysa laakiin weligaa waxaad isku daydaa sanadkii hore halkaad joogtay inaad sanadka dambe taagnaanin aqoon kororhsataya cilmi kororhsataya cibaado kororhsataya horumar inaad hore u socoto ku day hadday se shay uu meel istaago waxa bilaabma u nahay nuqsaantiisii istimraariyadu wax fudud maaha cibaadaadka layna baray oo dham waxbay rabeeyaan matalan salaada ilahay muxuu leeyay ina salaata tanhaa can alfaxshaa'i walmunkar salaad haddii sideedii loo dhadhansado oo sidii alla yidhi loo tukado oo laga run sheego oo iyadoo caqligu soo jeedo la tukado oo aada garatid foodan waxaad dhulka ugu xoqayso tanhaa can alfaxshaa'i walmunkar baa ilahay xumaha iyo zinadaba iyadaa reebta baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala haddii soonku uu noqdo kii loo baahnaa kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun baa ilahay yidhi soon baa laydinku waajib yeelay si kuwa idinka idinka horreeyaba loogu waajib yeelay maxaa loo waajib yeelay soonku inuu qasdigiisii dhaliyo waa maxay lacalakum tattaquun inaa ilaahay ka cabsataan alla ka cabsi inaa ku gaadhaan oo soonku muxuu samaynaya waxaa lagu yihi markaad soomantahay waha caayi waha maagi ha murmin cibaadayso dikriga badi kan samee idan xumo oo dhanna waad kasii fogaanaysaa samo oo dhanna waad sii samaynaysaa macnaheed waxa weya naftan inaad rabaynayso korinayso inaad daahir yeelayso wanaagga aad ku tababarayso xaj taga baa layna yidhi oo xoolihiini intaad qaadataan daala oo halkaa taga oo orda oo socda oo cidhidhi maxaa la faa'iidaya yani ma in nafta la daaliyaa unbaa loogu talagalay intaad xoola iyo lacag bixiso o aad maka tagtid buurtaa maka uniyo dhinacyadeeda inaad carartid oo mar dadka badhna biixdid badhna jiidhid markaa la fadhiistana aad sheekaysid oo tirahda bal siyaasadii ka warramayo reer hebel xaggee wax marinayay maxaa soo kordhisay markaa lacagtiina waad bixisay xiiq iyo daalla waad soo kordhinaysaa asalku wuxuu ahaa waxaa la yidhi meesha taga maxaa loo tegaya falaa fusuuqa walaa rafata walaa jidaal faasiqnimo oo dhan iyo warkeed meel dhiga muran iyo doodii meel iska dhiga waxaas oo dhan ka tag maxaa la rabaa waxaa la rabaa good training practical inaad aragto waxaad tilaada halkan markaad iska joogto wallahi nin dulqaad badan waad noqonaysaa ama nin sabir badan laakiin markaad meel yaroo cidhiidhiya soo gashee xaggan lagaa soo riixay xaggan lagaa soo riixo maxaad samayn waar naga durka inaad tidhaahdo iyo inaad tidhahdo war muslimka ha dhibina bal siyaro dhuubuunu halkaad ka bixi karta ka bax waa practical waa sabirkii lagugu waaninayey dulqaadkii lagugu waaninayey wixii lagugu waaninayey baa la rabaa inaad practical usoo fulisid inaad soo aragtid inaad dareentid maxay sawaasiya meel nin madow iyo nin cad iyo nin xoolo lahaa iyo nin magac lahaa iyo nin hebel la odhan jiray iyo miskiinku bay wada guclaynayaan oo laba maroo cadcad sitaan oo aan boos gaari jirin haddii aad magaalo iman lahayd waxaa laga yaabi lahaa inuu jeebkaagu unku xukumi lahaa meelaha masaakiinta joogta iyo buuqa iyo waxa inaad iska dayso waa laga yaaba maanta qoladeenan dabadaa joogtaa markay soomaaliya tagaan waxaa la yaro raadiya war hudheelka magaalada ayaa u yaro nadiifsaniyo marka hore wuxuu ka fikiraya hudheel yaroo nadiifa inuu dego caynka mar raba dabaqaadka caadiga inuu dhex galo hudheel yaroo yaro nadiif oo meelihii uu ka yimi uu yaro eeg ayuu rabaa inuu galo halka kan laakiin waxaa la yidhi hudheel iyo waxaas ma jiraan banaankaasna wada jiifsada isdhex yaaca ama hanti haysa ama ha haysanin halkaa un dadkaagaa iska dhex orod idan waa maxay waa practical la rabo in iimaan lagugu tarbiyeeyo dhaqan iyo akhlaaq in lagu baro waxay leenahay marka cibaadaadku haddii sidii loogu talagalay iyadoo dadku u fahamsan yahay ay u fulinayaan macnaheedu waxa weeyaan in la tahir yeelayo naftan oo la daahir yeelayo zakaa la yidhi bixi maxaa loo bixinaya khud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum watuzakiihim biha baa ilahay sadaqa ka qaad naftooda iyo maalkooda iyo wuxoodaba lagu daahir yeelayo waxaan kusoo koobaya waktigii waa gebageba waa dhammaaday wax waliba waa barasho nebigu wuxuu yidhi inama alcilmu bitacallum wa inama alxilmu bitaxallum cilmiguna waa barasha buu nebigu yidhi qof waliba wuxuu dhashay isagaa waxba garanaynin laakiin qof waliba intuu yaqaano noloshuu ka faa'idaysto uu baro dulqaadkuna buu nebigu yidhi waa barasho barasho maxaa looga jeedaa naf waliba waxay leedahay limit bay leedahay marka hore genetically wixii lagu abuuraya laakiin waa la traingarayn karaa waa la kobcin karaa kobacaasi wuxuu keeni karaa markaa inaad dariiqii xaqa ahaa aada marto waa laga yaaba maalinta hore inaad cadhooto shay laakiin haddaad naftan isku daydo inaad xakamayso waad tidhahda horta caydu xaggey dadka yeeshaa maxay ku dhuftaa qofkan isagunbaa caysama adiga halkee ku go-aysa haddaad iska dhaadhiciso dan hadduu ku caayo hadduu ku ammaano qiimo badan midna kuuma sameeye waayo wasaad adigu ufakertay ku xidhantay waxaan leeyahay markaa ilahay wuxuu nabiga kusoo diray waxaa kamid ah wasiyaabaka fatahir ya ayuha almudahiru qum faadir warabaka fakabir wasiyaabaka fatahir siyaabka culamada qaar baa qulubta ku fasiray qaar marada sare tahaara jismiya iyo badaniya iyo nafsiya labadaba waa laynaga rabaa inaynu kor iyo kalba daahir noqono dee ragow iyo dumarow wa isku daroon naftani barbaarin iyo kobcin bay u baahan tahay waa la istusayaa dariiqa lagu rabeeye ha loo dadaalo wallahu aclam billahi tawfiq
ilaahay subxaanahu jala wacala ajar iyo xasanaad ha ka siiyo walaalkeen sheekh mustafe maxa muxaadarada qayimka inoo soo jeediyey innagana allah inaga dhigo kuwii wanaageeda qaata ee ku dhaqma waxaan jecel lahay afar su-aalood oo gaagaaban inaan ka daba turno muxaadarada sidaa awgeed waxaa laydinka codsanayaa maadaama shiikiiba uu weli fadhiyo inaydaan idinku ka horyaacin haddii ay baydno laba su-aalood oo aan isku soo qabtay waxay ka yimaadeen dhalinyaradeenna yaryar oo adagtiin inay baahi badan u qabaan runtii xagga diinta gabadh baa soo qortay waxay leedahay waa inuu qofku guursado waxayna wada dhalay aadan iyo xaawo ayna wada dhalay sidaa awgeed waxaynu nahay walaalo haddii aynu walaalo nahay sidee baynu isku guursanaynaa
waxa la guursanaya iyo waxaan la guursanaynin ilaahay baa sheegay subxaana watacaala yani maaha masale caqliga lagu baxfiyo waa masale waxyigu uu tilmaamayo aadam wuxuu dhalay tiro bate kala tage kuwii hore uu dhalay baa walaale kuwa iminka jooga dee walaale maaha adeero iyo ilma adeeriya waxbay wada noqonayaan haddii dee sii soomaalidu u tirin jirtay loo tiriyo nin waliba intuu aadan ka tirsanayo haddii lasoo tiriyo ama adeer baa isu noqonaysaa ama ilma adeer ama awow meelahaasay soo baxaysaa cala kulli xaal qur-aanku wuxuu sheegay cid gaara oo ay mamnuuc tahay wuxuu sheegay wixii adiga kaa farcama inaad guursan karin wixii asal ku ana inaanad guursan karin wixii adiga kaa farcama kaa dashay kuusii dhalay kuusii dhalay adiga kaa farcama iyo wixii adiga asal ku ah aabe awow yani ayeeyooyin hooyooyin xaggaa mar labada midna inaad guursan karin xawaashida wixii hareeraankaa xiga waxaa la sheegay kow labadan ugu dhow un walaashan iyo kuwan ugu dhow ee aabbo la walaala ama hooyo la walaala ah hawashida ka dambaysa kuma jiraan yani kuwa ugu dhow waa muxuu ah habaryar iyo eedo ama adeer iyo abti xaggan kalena waa maxay waa adiga dee un walaasha ama kaa wixii dhaafay ka dambeeya kuma jiraan yani in adeerta iyo habarwadaaga iyo in abtida iyo waxaasoo dhami waa iska banaayiin kuma jiraan xagga kale waxaa la sheegay gabadha aada qabto ama xaaskaaga yani iyadana inaanad dee hooyadeed iyo ayedeed iyo kuwa inaad guursan karin idan waxaan uga jeedaa un aadam wuxuu dhalay basharinimadun bay maanta wadaagaan wa waxa badan oo kale ay wadaagaan ma jiraan xagga marka laga eego shareecadu waxa ay tiri yaan la guursanin ilaahay baa jideeya masalan aadam waktigiisii bashar kale ma jirin ilaahay wuxuu jideeyey aadam kuwuu dhalay inay isguursadaan bale waxaa la jideeyey aadam kii laga abuuray inuu guursado xaawaso isaga lagama abuurin haddana isaga guur ayaa la yidhi uu guursaday ilahay ba u sharciyeeyey aadam kuwuu dhalay waxaa la faray inay iyagu isguursadaan ba isu banaanayd ama la-aan inaga sharcigeenna ee nebi maxamed loo soo dhibay salawaatu ullahi wasalaamu calayh sida aan sheegay weeyaan dee caqli iyo falsafad kalena uma baahna haddii warkuu intaa ka badanyana qofku gaar ay igu yimaado tii gaaladaynu la akriyi doonaa de markaas
su-aasha kale oo iyadana dhalinyarada ka timi wiil baa soo qoray sheikh wuxuu leeyahay waxaan ahay wiil qaangaada laakiin da-da norwejigu ay qaydeen inuu ku guursado maan gaadhin waxaan la heshiiyey gabadh iyana qaangaada laakiin da-da aan gaadhin inaan isguursanana waa rabaa muddadaasuna ma sugi karno wayna haysaa marka waxaan u baahanahay in talo aan ku guursado laysiiyo
khayr allaha ku siiyo guurso waa nisfu diin kuu dhamaystirmaya waalidiintana waxaan u sheegayaa inay ufudaydiyaan kollay ogaalkay berigii ugu dambeysay shan sano ka hor norwijiga qaanuunkooda wuxuu sheegayey kuwa yaryare hadday lixiyo toban jir meelaha gaadhaan inay isguursan karaan bisharti in waalidiinta ogoshahay bisharti in waalidiinta ogoshahay saasaan rajaynaya inuu xataa qaanuunkoodu dhigi jiray marka qaanuun iyo qaanuun la-aan iska guurso wallahu aclam
labadan su-aalood waan isku qabanayaa waxay caruuraha ayay ka hadlayaan waalidiinta qof kamid a wuxuu leeyahay caruurtii hadday dhaqaalo tahay iyo hadday wakti tahayba waan bixiyey ay sidaa tahay way iga sii fakanayaan oo way iga sii yaacayaan maxaan markaa samayn karaa sheikow su-aasha kalena waxay leedahay carruurtii tuulo cidla ayaan deganahay waxaa laygaga khasbay inay xiisadii kiristaanka khasab ay dhigtaan aad baan u walwalsanahay maxaan sameeyaa culimoy
qofkii raba inuu badbaada siduu ku badbaado inuu aada uga fakero weeyaan marka koowaad masalan soomaaliya markaan joognay ee dhibtu dhacday ee aada baqatay waxaad ku tala gashay inaad badbaaddo miiniskii aad ku badbaadi lahayd oo dhanna waad samaysa orodkii halkaad kusoo gashay yubey adduun baad bixisay maskax baad bixisay tamar baad bixisay dadaal baad bixisay waxaasoo dhan waxaad u samaynaysay maxay inaad badbaaddo maanta haddii dhib kale ku qabsato oo tiiba kaaga darani oo maalintaa waxaa laga yaabaa inaad la cararaysay nafta iyo jidhku inuu wax noqdo inaad la cararaysay haddii maanta dhib ka adag ku qabsato oo ay noqoto inaad badbaadi weydo inaad badbaado inaad ku daydo weeyaan idan waa la garan karaa sida lagu badbaadi karo hadi waaxida ka labaad yani waxaan uga jeedaa hadday dhab tahay inaad rabto inaad badbaado you can do macnaheedu waad samayn kartaa maaha inaanay mushkilad kaa hor imanayn noloshu gebigeeduba waa mushkilad noloshu gebigeeduba waa mushkilad la xaliilaya wy maalintaad mid ka baxdaba mid cusub unbaa ku hortaagan ilaa intaad godka ka gelisana mashaakilka unbaad maalinba la kabjiinaysaa kan labaada aan tilmaamaya waxa weeyaan waxaan aada idinkula talinaya inaa wadankii tagtaan weli maan odhan hadday inaa u guurtaan waxaan idin idhi inaad tagtaan inaad tagtaan adiga iyo iyagaba wax badan bay ka bedeleysaa walow fasaxana ha noqotee fasaxu miyuu badan yihi laba bilood saddex bilood afar bilood inaad tagto oo aada ciyaalka geyso waxaa laga yaaba inaynu inagu ka fekerayno kan yar iyo islaanta iyo labada yaryar iyo intaan markaa isku daro waa shan kun oo dollar shan kun oo dollar baan ku bixiyaa in ay intay tagaan haddana soo noqdaan inagu inaynu saa ufekerayna laga yaaba ku bixi waxaan lahay shantaa kun oo dollar ee ay visitka ugu tageen wadankoodii maskaxdooda xagga kale usoo rogaysa maskaxdooda waxaanad adigu ka rogi karin bay ka rogayaan kow dhaqan buu soo baranayaa culture buu soo baranayaa dadkiisi buu soo baranayaa siday u nool yihiin buu soo baranayaa wax badan buu waxaanad adigu islahayn mithaal basiita baan ku siinaya inan yar baanu israacnay oo aan dhalay waa inan yar oo dee shan jir buu markaa meelaha ahaa lix jir shan jir iyo waxoogaa baan filaya lixna mu gaadhin markaa ayaan rajaynaya waxaanu ka daadegnay hargeysa airbort su-aashii koowaad ee weydiiyaa gariib igu noqotay wuxuu gu yidhi aabo soomaalidu ma wada madow ba ismaan lahayn inan kan wax kalaba bare soomaali baa madowa usheegay ismaan lahayn de waayo maskaxdaydaba kuma jirin soomaalidu inay madow tahay inaan ilmahayga ka dhaadhiciya igumama jirin wax la barayo laakiin markay noqotay awal su-aal uu weydiiyo markuu garoonkii istaagay ergeysa ee uu dadkii eegay wixii kasoo horbaxayba ay madow noqdeen su-aashii koowaad ee uu weydiiyaa waxay noqotay aabo idan waxaan ogaaday wax badan oo aanan anigu ilmahayga bari karin inay jiraan waa maqan culturekii iyo dhaqankii iyo dadkii iyo afkii markuu dhex tegayna ilmuhu siduu ufakerayaaba uu jenji garaysmaya waxaa in badan lai sheegaa inamo meelahan markay joogeen laga quustay oo loo taag waayey toddobiyo toban jiroo lix iyo toban jiroo la kaxeeyey oo la geeyey meelihii aabayaashood iyo adeeradood joogeen oo markuu tegay ununtu dib u hambaaburay inta odayadii la soo hadlaan aabo lacag soo dir dadkii aad bay ubaahanya awalla wuxuu ku lahaa war maxaad wuxuu ku diraysaan kuwan bay xoogsadaan iyaguba markuu arkay meeshii siday tahayna lacag soo dir iyo kan soo dir markay soo noqdeenna ka bilaabay dadkii aad bay ubaahan yihin anigu waan xoogsi tegaya iyo waxbaan baranaya whaadi iyo andaragii baa tahay oo dhan ilaabay waayo isagoo toddobiyo toban jiru xagga hortego halkan uu ku haystay inuu andarage aan caqliba ku jirin yahay halkuna waaba loo soo shaxaa tegay oo ila waa ninkaa yurub ka yimi waaba loo soo shaxaa tegayba yani ninkan wixii loo sheegi jiray markuu halkan joogay iyo iyo markuu halkan tegay wixii uu la kulmay baaba isqaban waaye waxaan uga jeedaa kunka dollar yuu qiima idinla yeelan one thousand dollarkana ticketka ugu jaraysaan qiima yuu idinla yeelan war gaaladuba buurahaasay ku fuulaan tawsanka kan visit kasta arday baa la saaraa buur baa la saaraa kan baa la saaraa caruurtan reerkan idinka dhammaantii waxaan idinkula tarinaya guurista aynu beri dambe isla gaadhno malaa wadaadka guulayda yidhahdo horaa uga xanaaqdaane bal aan beri dambe iyada isla gaadhna waxaan idin leeyahy war wadankii taga oo u taga inaad experience heshaan inaad dadkaaga maskaxdooda soo bedeli kartid inay wax soo kororsan karaan war marnaba isku mid ma aha ilmaha wadankii soo arkay iyo ilmaha halkan jooga marnaba isku mid ma aha isku si uma fekerayaan isku si wax uma qiimayaan isku si wax uma tarayaan idan anigu labadaa qodob baan idin tilmaamaya haddaad khatar ku jirtana markii horeba khatarta saaad uga soo baxsatay imkana waad garanaysaa ee uga baxso haddaad weli waan waan sii leedahayna war bal meeshii taga wax badan baa idiin soo kordhayay wallahu aclam
su-aashan waxaan u malaynayaa inay dhalinyaro ka timi waxay leeyihin waxaa jirta dhalinyaro jecel inay masaajidada tagaan ama ay diinta bartaan ama hadday gabdha yihiin ay xijaabka sharciga qaataan laakiin waalidiintii dhalay ay ka hortaagan yihiin ama labada waalid ay isku haystaan oo midna u diidan yahay midna uu ogol yahay dhibaatada ayaanu ku jirnaaye sheikh maxaad waalidiinta iyada kula talinaysaa
waxaan u malaynaya su-aashan inaan lasoo qorin haddaanay jirin laakiin waa wax laga naxo qof muslim ku aftirsanaya oo ilmihii uu dhalay uu leeyahy waan wanaagsanaanaya ale ha wanaagsanaanin muxuu ka rabaa minu maxay noqdo ma inu discoteca taga buu doonaya marka yani ilmihii uu dhalay hadday leeyihiin waa wanaagsanaanaya war xataa kooxda ka soo qaad inaad tilada nimankan waa niman yaro mutaarifiina meesha jooga ama waxbaa ka yaro qaldan inay waxoogaa iyagoo ay ka qaldan yihiin kuu bartaan islaamka ka roon inay suuqa kuu galaan taa baad ku xisaabtamay xataa haddaad tidhaahdo qoladan war in yar baa ka qaldan oo waxoogaaba yaro durugsan yihin in waxoogaa islaamnimihii ku qaldanto ayaa waxay kaaga roon tahay inuu suuqa kaa galo idan wax laga fakera maaha ilma aad dhashay oo kule ama waan is asturaya ama masaajid baan tegaya ama caynkan meed aakhira iyo ilaahay ka baqarayni subxaana watacaala ilmahana waxaan u sheegayaa dee xorriyadda halkan laydinku siiyey xumaantun laydinma siisane xaqaba u adeegsada aaba xaquma le inuu ku dilo qaanuunkaa dhigaya soo ma ahayn kuma maagi karo ma markaa xumaha doonaysaan unbaa qaanuunkan adeegsataan waayo macsi maaha inaad khayrka samaysaa macsi maaha yani haddaad intuu diido haddaad adigu samayso macsi maad samaynin ilaahay labada waalid wuxuu ina faray inaynu ateecno si kasta inaynu ateecno sharta kuraa lagu xidhay ilahay macsidiisaa ku ateecina la yidhi wixii kaloo dhan waa laagu ateecaya idan wanaagsanaada hadday idin diidaan lagu ateeci maayo qaanuunka dawladduna waa kugu taageeraya halkaad doonaysa inaad tagtay haddaad halkaad doonaysa khayrka noqotay qaanuunkuna waa ku taageeraya adna waxaan kuleeyahay dhiiro waalidkina waxaan leeyahay ilahay ka baqa asalaamu calaykum